haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal waxaa jira aad ka akrido ama aad ka dhegaysato ayaad ogaataa fikradaha uu nolosha ka haysto bulshada uu ku dhex nool yahay aragtida uu ka qabo maansayahannimada qudheeda heerka uu ka jooga iyo farsamooyinka gudbinta tixihiisa uu u adeegsado gabyaaga iyada oo aan ka fo gabyaa aadan weligaa arag weligaa aadan jabad la degin weligaa aadan jid la marin haddana aad taqaanoo aad weliba dhab u taqaan oo sidee bay ku dhici kartaa iyana waa su'aalkii isweydiiya aanu ku gardarrayne aan idhaahdo dhowr tixood oo kale wakhti ah gabyaa hebel marka fool loo arag la bartaay waa mar walba midka ku foogan ujeeddo qayxanoo isaga baraarihiisa iyo badbaadadiisa aan ku ekayne ka ballaaran taas bay maansadiisu u badataa tix walba oo u tiriyana way ka muuqataa waxaasan gabyaaga rumaysana iyada oo dawlad la yahay arrin qabaa'ilku ay isku maandhaafsan yihiin dhinac kama noqdee wuu iska sarraysiiyaa hal abuurada dhiggiisa ahi marka ay barbariiqdaan oo kol gabayo qarannimada gargaaraya ay tiriyaan kolna guubaabada tolka ay ku xuurtoodaan isagu uur iyo afkala kaana ma lahee meel qurah ayay mar walba diiraddu u saaran tahay gugii hore gabaygii uu tiriyey wixii uu ku sheegay intuu ka weecdo xagaaga mid ka soo horjeeda kuma buriyee halkii lagu bartay ee dhaxba lagu ammaanay ayuu ku nagaadaa allow maya iyo haa kol qura ha naga wada yeersiin waa gabyaaga ay ducadiisu tahay badanaana laga aqbalo gabyaaga mabda'adii wuxuu dharaartii ka harsan waayaa habeenkiina ka ladi waayaa dhibaatooyinka ay ummaddiisu la hinqan la'dahay iyo dib u dhaca asaaggeed ka reebay markaas buu salaadda subax soo jeed ku tukadaa hase ahaatee in badan oo ka mida maansayahanadii la xilliga ahaa markii la iska iloobo isagu geeri kadib wuxuu ka tagaa maanse aan duugoobin iyo taariikh wacanoo muddo dheer xusuusta bulshadiisa aan ka bixin maansayahanno aan tiro badnayn oo tilmaamahaas leh ayaa maankayga ku soo dhacaya eegase waxaan u dan leeyahay allaha u naxariistay cabdilaahi suldaano tima cadde loo yiqiin nasiib darro aniga oo aan la kulmin ayay tii alla u timid waxaadse i moodaa intii uu noolaa aniga iyo isagu inaanan gelinna ismoogaan maanseyahanada marnaba aanan dhegaysigooda ka daalin ayuu ka mid yahay sidii sayd maxamed nin wuxuu ahaa in doora ka horreeyey hal abuuradii waagiisa iyo guud ahaan bulshadii uu ka soo dhex baxay taas baana loo aanayn karaa murugada tixihiisa ku saynsaaban ee sida fudud looga dareemi karo haddiise ay waa hore ku maahmaaheen indheergalato ragna waa ku yar tahay dumarna kuma jirto raggaa la sheegay tiradoodu inay yar tahay ee tilmaamahaas leh ayuu tima cadde aniga iigu jiraa waxaana iigu wacan dhaliiraha dhaqan siyaasadeedka soomaalida mararka uu tixihiisa ku xusaayo siday iila noqoto in weli uu ina dhex joogo inkastuu laba iyo afartan sano uu haatan mootan yahay gobonnimadii lixdankii kadib qabyaaladii dabin laga nastay waatay dardar cusub la soo baxday waatay soo xargagoosatay sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii markii caynaanka dalka raggii lagu aaminay ay qabyaaladii ka siibeen afartannadii iyo kontonnadii qarnigii labaatanaad irbadii lagu duray ee ay waayala suuxsanayd waatay qoloba geesteeda u sirtay oo nin kursi u haliilayaa uu boqolaal qof oo reer miyi ah intuu hargaha u tuuro ay tarab tarab u la-anaysay markay haddaba cadhowday ee in yar mooyee maskax fiicnaan jirtay iyo tu aan fiicnaan jirinba ay qabyaaladii ku dhex hoyatay bal inay ka soo noqoto haadaantii ay ku sii socotay waatuu timaca dermaansooyinkiisii cadcaddaa kala roobaad kaga dhigay dhaga wax maqlaaya iyo kuwa jufan labadaba anunbaa damqanaye dhaguma daloora male dadkaan la hadlayaabaan lahayn duxiyo iman male duliyo wasba wan ugu dhigaye waa dixdhaga xelmede bal inay dalqoob tahay caqliga dooniye laga saaray wixii hore soo daajaday bindhegaysa markuu arkay dhallinyaradii dhulkeeda maciinka u noqon lahayd oo waagii baryaba qolada ay yihiin darteed loo laynayo waatuu tiriyey gabayga dhagax dexeed la baxay ee isaga oo aad u tiiraanyeersan uu ku faahfaahinayo hooggii ay qabyaaladda ummaddiisa ku haysay mar walbana isaga oo wahan iyo walbaharba ay buuxiyeen ayuu ka caracali jiray waanada dadkiisa sida aanu weligiisba uga nasan iyo sida aan looga dhagaysan soomaalida ayaa gebigeedba waxay ula ekaatay dhagaxyada jaadka ugu adag oo ah midka dexda yaal ee biyaha toga iyo kuwa cirkuba ay dul maraan adayg horleen ka kororsada markaas buu iskula hadlay war malaha waxaan aan ku dhex jiraa waa duul habaaranoo garaadkii meel fogaan badan uu jinni kala aaday wuxuu yidhi docdaa bari dareeriga baddiyo sayrac darafteeda dushaa koofureed iyo ilaa webiga daaciisa degmadeenna oo idil haddaan dayay abwaabteeda nimaan duubiyadu naafo noqon deelka laga waaye dul iyo hoosba waan ugu dhigay waa dex dhagaxeede anunbow damqanaye dhaguu uma darooraane dadkaan la hadlayaabaan lahayn duxi iyo iimaane bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday degashanaysaa ebug oo qabyaal dugsi mare gabyaalayeeya waxay duridoohooyanae ninka dulaydi doorkiyo waxyiga diintiga qarowye dugsi mare qabyaaladi waxay duriso mooyanae haddaynan xumaantiyo dilka iyo dayninkala sanadka dabadan ka joognaa sharciga daaqadayilanae dambarkeedu waa jahanama iyo dobobkii naareede duliyo hoosba waan ugu dhigaya waa dixdaga xemede anubaa damqanaya dhaguhu uma dawramane dadkama hadlayaabaan lahayn duxiyo imamane bal inay dalqobtaaya caqliga dooniye laga saaray waxii hore usoo daashaday bay tegayeenaysaa
wuxuu mar walba la walbahaarsanaan jiray dagaaladii tolalka soomaalida ka dhex dhici jiray ee markay meel ka joogsadaanba meel kale ka qarxi jiray markaas bay la ahaatay soomaalidu iyadaa isbaabi'inaysee haddii ay isdaysan lahayd haddii ay danaheeda u soo jeesan lahayd iswalaalaysi dhab ah haddii ay ku midoobi lahayd in kolnaba aysan ka tira yaraateen dadyowga hareeraheeda deggan ee mindiyaha u lisanaya wuxuu yidhi doqonnimo kugu baahday baan cididabiibayne duulkii inkaar qaba jimbaa daasa duutumo ee damarkuu baktiyo meel kalaa dogob ka qiiqaaya waagii dilaacaa naxdimo dihin la sheegay doc hadday u wada jeensato ay dhowrto danaheeda ay duul walaala'a tahay oo duunka ka heshiiso dadka kama yaraateene way isdabar jaraysaa iyagu dubba madaxa way iskala dhacnaa daayin abidkeene goortay iswada dooxatay ya-daadu soo galay ee ubaxiinni waa daadiseen waana dubateene dulbaaxdiisii waa wada cunteen duhur dhalaareedee dariiq toosan soomaalidaay waa lagaa dadeye ninka duday dastuurka iyo waxyiga diintii ka carrowye dugsi mara qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waa gabay maduugooba ah oo aan igar ka soo qaatay gabay dhegaysigiisa ay soomaalidu madaxa u ruxdo asii aanay ku dhaqankiisa jeclayn dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo toogo waayaan toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo